halkaad ula dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a sidii aad ku maqasheen idaacadaydii subaxnimo iskudhac dhex maray ciidamada nabadsugidda iyo booliska degmada cadaado ee caasimada kumeel gaarka ee galmudug ayaa sababay dhimashada afar askari iyo dhaawaca shan kale maalintii shalay kadib markii ciidanka nabadsugiddu ay tegeen xarunta xildhibaanada galmudug oo dhowaan loo diiday in ay kulamo ku qabsadaan madaxtooyada galmudug wariyaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa weerarkii ugu dambeeyey ee xaaladda cadaado warbixintan nooga soo diray magaalada cadaado oo maalmihii dambe la ciirciiraysay mowjado siyaasadeed oo ka dhashay kalsooni kala noqoshadii xildhibaano ka mid a baarlamaanka galmudug ay sheegeen in ay ugala noqdeen madaxweyne guuleed iyo isku dhicii shalay dhex maray ciidamada booliska iyo nabad sugidda galmudug ayaa degan kadib dadaal ay sameeyeen waxgaradka galmudug oo ku guulaystay inay kala qaadaan ciidamadii isku dhacay inkastoo waxgaradka ay ku guulaysteen dejinta xiisadii shalay ee sababtay dhimashada iyo dhaawaca haddana waxaa weli xildhibaanada galmudug ay wadaan fadhiyo ay ugu diyaargaroobayaan qabashada ciddii bedeli lahayd madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareed oo maantay ka hadlay kulan xildhibaanada galmudug ay ku yeesheen cadaado ayuu wax laga xumaada ku tilmaamay dhacdadii shalay dhex martay labada ciidan bismi illaahi raxmaan iraxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbi wasalam shir saxaafadeedkan wuxuu ku saabsan yahay dhacdadii shalay ka dhacday degmada cadaado xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka galmudug dhacdadaasoo ay dhacdo aad iyo aad u foolxun ayna ku nafwaayeen ciidamo soomaaliyeed oo halkaa isku dhac halkaas ka yimid markii ay ciidamadii ciidamadii xarunta ilaalinayay iyo ciidamo kaleo ay soo weerareen halkaa ay isku dileen halkaan ay ku nafwaayeen ilaa iyo dhowr askari dad shacaban ay ku dhaawacmeen waxaan marka hore aan u tacsiideynayaa ehladii qaraabadii ay ka dhinteen ciidamadaas dadkii dhaawacmana waxaan leeyahay ilaahay dhaawac inaa ka dhigo mid fudud dhanka kale xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo maantay soo gaaray cadaado waxa ay sheegeen in ujeedka socodkooda uu yahay sidii ay u geli lahaayeen dhexdhexaadin dhinacyada isku haya siyaasadda dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan hogaanka dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo qaar ka mid a xildhibaanada kuwa oo kol hore soo gudbiyey mooshin islamarkaana sameeyey cod u qaadis ay kalsoonida ugala noqonayaan madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed hase ahaatee madaxweynuhu arintaa uu ka biyo diiday cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo